جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim waa habeen axadda sagaal iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ehelka mid ka mida maxaabiista dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeya sidii looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ku socoto waddadii afghanistaan maraakiib ay leeyihiin dowlado kala duwan ayaa xaalufin ballaaran ka wada xeebaha dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dib u dhis ku samaysay saldhigga degmada jilib iyadoona dhanka kala dowro u qabatay maxaabiista ku xidhan saldhiggaas ardayda markaska almakaarim ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ehelka mid ka mida maxaabiista dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeya sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya muuqaallo ay mu'asasada al-kataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbuucii lasoo dhaafay kasoo saartay maxaabiis kenyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira ayaa waxaa ka jawaab celiyey qaar ka mid ah ehelada maxaabiista ehelka askariga maxabuuska ah ee lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa soo hadlay waxayna codsadeen in laga shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa askariga qoyska askarigan kenyaanka ah oo kulan ku yeeshay magaalada wajeer ee dhulka soomaalida n f d iyo degmada eldored ee dalka kenya ayaa sheegay in wiilkooda ay la-yihiin muddo siddeed sanno ah waxayna ugu wardambeysay isagoo u shaqeynaya dowladda saldhiibyada kenya khadar cabdulaahi oo ah gabar uu dhalay maxbuuska kenyaanka ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ugu horeyn ka sheekeysay xaalka uu ku sugnaa aabbaheed markii ugu wardambeysay ka hor intii uusan dhicin weerarkii eelcadde I remember it was in the morning when we were receiving a lot of calls, people asking us the location that my dad was assigned.
waxaan soo xasuustaa in ay ahayd xilli subax ah taleefanadeennana aad baa loo soo wacayey iyaga oo dadkana soo wacayeenna weydiinayey halka lagu qoray aabbahay waxaan u sheegay in ay meesha tahay ceelcadde mana ogeyn innaga in uu halkaas weerar ka dhacay xiriirna kamaanu haysan iyo caddaymo noo xaqiijiya noloshiisa haddii aan weynay wax noo xaqiijiya noloshiisa muddo shan sano kadib waxaan dowladda ka qaadannay shahaadada caddaynta geeridiisa sababtoo ah walaalahay oo haysta kaarka aqoonsiga ayaaba u baahan marka ay gaaraan siddeed iyo toban sano si dowladda aan caawinaad oga helno waxaan qabtay telefoonka oo wicitaanka aabbahe ah oo iska kaybaraya waan wareeray oo waan isku naxay waxaan isweydiiyey sidee aabbahay isu kaybarayaa waan shoogay oo isku naxay xitaa waan awoodi waayey in aan codka duubo waxaan sameeyo ayaan garan waayey I couldn't even record the call or even think on what to do.
cadaano maxamed xirsi oo ah hooyada dhashay askariga maxabuuska ah ee cabdulaahi ciise ibraahim ayaa sheegtay in wiilkeeda ay muddo sannado ah la-dahay islamarkaana dowladda kenya aysan wax warbixina ka siin xaaladda wiilkeeda oo ay weysay isagoo ah askari u shaqaynaya ciidanka kenya hooyada dhashay askarigan ka tirsan ciidanka k d f ayaa codsatay in laga shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa wiilkeeda bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay wadaan ku baryaa cabdulaahi ciise ibraahim hooyadiis waa cadaana maxamed xorsi waa indhalaahay ooji dartiisaanu indhabeeray sidiin ooynaay sariiraan fuulaa ilmaheeyi waa agoon hindidiisaan yahay tolka meesha jooga ninkaas ha ii soo daaya ilmihiisa waa agoon anigana waa agoontoobe ilaahayaan wax ka baryaa ninkaas ha lii soo daaya qoyska askarigan maxbuuska ah ee mu'asasada al-kataa'ib ay faafisay farintiisa ayaa sheegay in xaalad nafsaani ah oo aada u daran dareemayeen siddeeddii sannadood ee ay aabbahood la'aayeen waxayna ugu baaqeen xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruuto inay ka shaqayso sidii uu xorriyaddiisa dib uga heli lahaa waa tan mar kale khatra oo soo jeedinaysa in aabbaheed la sii daayo I was left in a dilemma whether to believe it's my dad or we are being conned.
aniga waan jahwareeray waxaana kala saari waayey inuu aabbahee yahay iyo in kale sababtoo ah waxaana soo wacaya dad iska dhigaya aabbe oo xoogaa lacagana weydiisanaya dareen ahaan ayay noo kiciyeen muuqaal ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaan sida inay nala joogaan iyaga iyo carruurtoodaba xaqiiqdii waynu ku faraxsanayn hooyaday waxay gashay xaalad naxdin leh iyo jahwareer iyadoo isku dayeysa in ay aabbe raadiso si ay u soo hesho waxa uu aad u weydiinayay aabbahay aniga iyo walaalahay hadalladiisu waxay ahaayeen kuwo aad mooddo inay ahaayeen kuwo quus ah sida in uu u baahan yahay in loo fidiyo gurmad weyn si uu dib inoogu soo laabto ma jirto cabsi ka weyn in aad noolaato adigoo og in aabbaha uu ku jiro gacanta cadowga Trying to find a way on how we will get him. He sounded very worried. He sounded very desperate. Like he needed a help to be released to come back to us. Of living in life, knowing your dad is in the hands of the enemies.
fariimo ay diyaariyeen maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii eelcadde ayaysana weli ka soo jawaabin xukuumadda saliibiyadda kenya arrinkaas oo muujinaya in dowladda kenya aysan wax dana ka lahayn askarteeda ku jira gacanta mujaahidiinta cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ahaa askartii dowladda saliibiyadda kenya ee mujaahidiintu ku qabteen dagaalkii eelcadde sannadii labada kun lix iyo toban ayaa ka codsaday dowladda saliibiyadda kenya ee uu ka tirsanaa inay ka shaqayso sidii loo sii deyn lahaa isagoo muujinaya sida uu uga walacsan yahay mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ehelkiisa oo uusan arkin muddo ku dhow toban sannadood ujumbe kwa serikali ya Kenya haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna dagaalkii eel cadde ee dhacay shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo toban ayaa galaaftay nolosha in ka badan laba boqoloo askar kenyaan ah iyadoona mujaahidiintu ay dagaalkaas ku qabteen maxaabiis isugu jirta askar iyo saraakiil dhacdadii ceelcadde taariikhda baalka mido uga gashay ciidanka kenya wuxuu dagaalkaas noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee uu abid la kulmo militariga kenya mahadsanid caliyare siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ku socoto waddadii afghanistaan murtad cabdi aadan hoosow oo horay u soo noqday guddoomiyaha gobolka baay agaasimaha amniga wasiirka howlaha guud ee kooxda riddada iyo weliba laba kun laba-iyo labaatankii oo uu ka mid ahaa musharaxiintii ku luulamayay kursiga madaxweynaha ee villa soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay noqon doonto sidii afghanistaan oo kale isagoo tooshka ku ifiyey sida maamulada riddada ah u ragaadiyeen qabyaaladda eexda musuq maasuqa iyo dabadhilifnimo uu sheegay inay ka mid noqotay xirfadaha lagu hanto hoggaanka maamulada gaalaraacyada ah ee ka jira soomaaliya siyaasigan oo arrimahan ku faahfaahiyey waraysi dhowaan lala yeeshay ayaa ka dhawaajiyey in shuruudaha ku xidhan ee lagu soo xusho madaxda riddada ay tahay oo keliya in qofka uu yahay jaahil aan waxba aqoonin waxna aan fahmi karin iyo weliba inuu yahay dabadhilif kabaqaad ah maanta dowladnimada soomaaliya axmedow waxay u baahan tahay waxaa waaye inaad jaahil tahay un shuruudda keliya ku xidhan waa inaad jaahil tahay waxay rabaan kow horta inaadan go-aanadooda fahamsanayn labana inaad kabaqa simple marka hadda waxaa la qaatay dadkan yani u badan juhalada jaahilka laftigiisaa kale ah jahl basiit wa jahl murakab jaahil murakab ahaa tahay dadkaas marka aan kuu sheegayaa dowladnimadii safaaradihii wasaaradihii baarlamaankii agaasimayaashii wixii oo dhan ayagaa u badan siyaasadii oo muufays iska noqotay oo maxaan ka helaa kaba qaadnimadii oo xadka ka baxday oo you know, skill noqotay oo la barto oo faragelinta dowladaha shisheeye iyo boobka ay ku hayaan geyiga soomaaliya ayuu siyaasigan tilmaamay in meel xun ay marayso wuxuuna farta ku fiiqay in haddii soomaaliya sidan ku sii socoto ay halis ugu jirto inay ka baxda gebi ahaanba qariiradda caalamka islamarkaana ay kala dafi doonaan dowladaha dariska ee kufaarta xabashida etoobiya iyo kenya siyaasi cabdi aadan hoosow waxa uu carabka ku dhuftay qaabka bahadilka iyo ihaanada ah ee gaalada caalamka ula macaamisha madaxa kooxda ridada soomaaliya isagoo sheegay in sida carruurta oo kale loola dhaqmo islamarkaana yoolka waxqabadkooda uu ku soo ururay oo keliya meelmarinta iyo hergelinta ajandayaasha gaalada ilaa waxaas ay isbedelaan dagaal sukeeye ma dhammaanayo qaxa ma dhammaanayo dowladaha shisheeye inayna soo faragashtaan ma dhammaanayso in dhulkeena la boobo ma dhammaanayso marka dambe waxayba ku dha- ku dhammaan kartaaba in la yidhaahdo war waxaan sidaan soo qorayay hadda sidaa sheegaysa waxyaabaad soo qoraysaa ilaahayda war ku daalayo dariska ha loo qaybiyo ma ma dadka qaar waxay ku maana ma dhacayso markii had- naloo qaybinayay dariska hadda ka hor un kasaanu u joogay maxay u dhici weysa wixii hele salaasi uu sheegi jiray annagaa rumaynayn tan labaad annaga gaalada markay nala macaamilayaan kid gloves ay noo gashtaan oo ah il- gloveska ilmahay noo soo gashtaan wixii ay rabaan in wax laga bedelo ayay wax ka bedelaan ma aha annaga waxaa annaga keensano ma aha gaalada marka waxaasay ogyihiin markay soo baxyaan oo diyaaradda soo raacayaanba waxay leeyihin la wixii waa ilmihii jirka dadka weyn ku dhex jiray laakiin ayaga ilmaha ahaa aan la soo hadalnay leeyihin xilliyada ay gorodda isla galaan madaxda riddada ayuu siyaasigan sheegay inay ku kala dheereeyaan iyagoo u dacwoonaya gaalada dabadhilfyada ay u yihiin isagoo xusay in haba yaraatee aanay xallin karin wixii khilaaf ah ee dhexdooda ku yimaada hadda ka horaa waxaa dhacday shir baa airboortka lagu qabanayay maamul goboleedyadii oo dhana safnaa oo joogay gaaladii oo dhana safiiradii dhinaca kale saf ayagana saf ku jiray miiska labada dhinaca laga fadhiyey markaas xasan sheekha madaxweynaha ahaa maamul goboleedyadii ba- wata- waxaa laisku bilaabay dacwo gaaladii yaa loo dacwoona galmuduga dacwoonayso puntland ay ka dacwoonayaan puntland galmudug ay ka dacwoonayaan labadooda madaxwe waxay ka dacwoonayaan dowladda federaalka dowladdii federaalkii ayagana waa u jawaabaysaa wixii yaa gaaladiina meesha ay fadhiyaan waa waa u dhegaysanayaan wallaahi been maa wuxuu ninkan cad idiin xallin karo adinka ma xallisan kartaan hoosow waxa uu walwal iyo walaac xooggan ka muujiyey xaaladda cakiran ee ka dhex aloosan guud ahaan riddada soomaaliya iyo habdhaqanka liita ee murtad xasan gurguurte waxaana uu ugu dambeyn ka dhawaajiyey in soomaaliya haatan cagta ay saartay dhabbihii afghanistaan oo kale isagoo su'aal geliyey masiirka murtadiintu waxa uu ku dambayn doono wareedhe waxaan sidii afghanistaan ay ku soctaay sidee la yeelaa maraakiib ay leeyihiin dowlado kala duwan ayaa xaalufin ballaaran ka wada xeebaha dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed warbixin cusub oo ka soo baxday hay-adda enegta africa oo ah hay-ad midooda yurub u qaabilsan la dagaalanka dembiyada abaabulan ee ka dhaca badaha afrika ayaa shaaca ka qaaday sida kalluumaysiga sharci darrada ah uu u burburinayo kheyraadka kalluunka ee soomaaliya kaasoo ay sheegeen inuu halis gelinayo keedka kalluunka tuunaha ee loo yaqaano yoloventuna warbixintani ayaa lagu sheegay in kheyraadka kalluumaysiga oo ay hodan ka tahay soomaaliya uu wajahayo halis isi soo taraysa oo uga imaanaysa maraakiib shisheeye oo ku howlan xaalufin ay ka wadaan xeebaha soomaaliya ayna qiyaas ahaan dadka soomaaliyeed ku waayaan sanadii lacag gaaraysa saddex boqol oo milyan oo dollar maraakiibta ajaaniibta ah gaar ahaan kuwa shiinaha iiraan iyo bakistan ayaa lagu sheegay inay adeegsanayaan farsamooyin wax burburinaya sida jariifka hoose iyo isticmaalka baroosooyinka waaweyn ee saynis taasoo xaalufinaysa keedka kalluunka warbixinta enegt ayaa tilmaamaysa in qandaraasyada kalluunka ee dowladda riddada bixisay sannadihii u dambeeyey ay qayb ka yihiin dhibaatada ka taagan xeebaha soomaaliya maadaama aysan jirin maarayn iyo daahfurnaan la-aan ka dhexeeya maamulka riddada iyo kuwa dalalka ajaaniibta ah ee la siiyey qandaraasyada kalluumaysiga badda mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dib u dhis ku samaysay saldhigga degmada jilib iyadoona dhanka kale dowro u qabatay maxaabiista ku xidhan saldhiggaas faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka soconaya dadaallo dhinac kasta haddii ay noqon lahayd dadaalada waxbarasho iyo midka dib u dhiska taas oo si weyn looga dareemayo magaalada jilib iyo deegaano kale dhowaan waxaan booqday xarunta saldhigga ee magaalada jilib halkaas oo dhowaan wilaayadu ay ka samaysay howlo dib u dayactir ah oo lagu dhisayey xarunta saldhigga iyo weliba sidoo kale qeybaha kale uu ka kooban yahay saldhigga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa sidoo kale waxa uu fursad waxbarasho ah siiyey maxaabiista ku xiran xabsiga degmada kuwaasoo u xiran waxyaabaha isku soo dacweystaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee la maamulo haddii ay noqon lahaayeen diimaha iyaga dhexdooda ah iyo waxyaabaha la midka ah xilligii aan booqanayey waxaa u socday mid ka mid ah duruusta ay qaataan maxaabiista bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين macallinkii mas-uulka ka ahaa casharada la siiyo maxaabiista ayaa ka warramaya duruustii ugu dambeeyey ee la qaatay dowrada waxaa lagu qaatay tasxiixa qur'aanka oo laga qaatay suuratu alfaatixa iyo mucawadateynka iyo qulwalla waxaa kaloo la qaatay ashahaadateyn wa macnaahumaa towxiidka iyo shahaadateynka macnahooda oo layska saxaayo oo qof qof laysku weydiinaayo ayaa la qaatay waxaa kaloo la qaatay tasxiixu dahaara waxaa kaloo la qaatay tasxiixu salaad camaliyan salaadda in layska saxo oo haddana layskaga saxo muxaadaraadka noo baxay waxaa ka mid ah attawbatu dariiqu sacaada waxaa kaloo la qaatay muxaadaraadka la qaatay ka mid a dulumaat almacaasi waxaa kaloo la qaatay alqabru sunduuqu alcamal sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii duruusta bixinayay ayaa ka hadlay muhiimadda ay dadkaani u leedahay waxbarashada haddaba walaalayaal duruus badan baad qaadateen culummo kala duwan baa idin siinaysay mar salaada laydinka soxo mar laydinkala hadlo akhlaaqda iyo aadaabta mar laydinkala hadlo towbada qof kasta dunuubta uu galay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno halkaa asagoo ku jira hadduu ilaahay uga toobad keeno miduu bini aadam ka galay u celiyo miduu naftiisa ka galo yidhahdo bes wey allow ikhlaas salaada sixitaankeedii ixtiraamka iyo sixtiraamka dhexdiinna halkaan xiritaankeedu macnaheedu waa maxay wax xuquuq adiga lagugu leeyahay mas-uuliyiinta ayaa dhankooda waxa ay la dardaarmeen maxaabiista xilli ay halkaasi ku qaadanayeen duruus kala duwan waxaa allah subxaana wa tacaala naga rabaa inaan aakhiradeenniina ku dhisna halka aakhiradeenni inaan adduunka ku dhisno haddaynu aakhiradeenna wanaajinana adduunkeennu isagaa inoo hagaagin oo inuu macaasi iyo dunuub iyo akhdaa iyo gafaf isaga ka dhacay inuu xabsigan u yimid ilaahay fahamsiiyo xabsigan ilaahay fahamsiiyo oo dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala u noqda oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf iyo makfiro iyo towbo waxaa weeyaan ilaahay haleeshiyo oo la yimaado ilaahayna marka dambe subxaana wa tacaala uu faraj siiyo maa asaabad min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waxaan innaga inagu dhacaya waxaa weyan ama xanuun ha ahaadaan ama xabsi ha ahaado nin walba imtixaan buu ku yahay marka waxaan rabnaa inaynu ilaahay u noqonno subxaana wa tacaala ugu dambeyntiina ardayda markaska almakaarim ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada islaamiga ee galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya
waa bandhig ay sameeyeen ardada markiska almakaarim ee deegaanka bargaan ee hoos yimaada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud bandhigan waxaa ka soo qayb galay culimaa udiin macalimiin waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socota maktabka dacwada ee wilaayada bandhiga ardada almakaarim ayaa ahaa bandhig heerkiisa sareeya laguna soo bandhigay cilmigii ay ka barteen ardada almakaarim ee deegaankaas maamulaha almakaarim ha inooga warbixiyo markiska markis almakaarim aan si rasmiya u furno bishii la soo dhaafay ee muxaram ilaahay tabaaraka wa tacaalana wuxuu qadaray muddo lix bilood ah markaskeennu ay ka faa'iidaystaan ardayda hadda maanta aynu soo bandhigayno muddo lix bilood ah gudaheed in ardadaynu ay miro dhaliyaan oo ay bannaanka la yimaadaan wixii lixda bilood ay baranahayeen waalidiin ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrka waafajiyey ilmahoodana inay tarbiyaystaan tarbiyo wanaagsanna ay qaataan jeclaystay baa ilaahay tabaaraka wa tacaala u qadaray inay muddadaas lixda bilooda ardaydoodii ay ku soo xiraan bandhigga ardada ayaa si weyn ugu riyaaqeen dadkii ka soo qayb galay munaasabadda
أصحاب الفضيلة أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا العرض الفائق أمثاله المبدي أسراره الفاتح كنوسه المضيء أنواره في هذا المكان الرائع الجميل سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل ما هي الطهارة؟ الطهارة هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به كإزالة النجاسة والاستنجاء والغسل والوضوء والتيمم كم وسائل الطهارة وما هي؟ وسائل الطهارة أربعة أشياء وهي الماء والتراب والحجر والدبغ كم تنقسم النجاسة وما هي؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام النجاسة المقلظة النجاسة المخففة النجاسة المتوسطة يقول من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اقرأ أقرأ باسم ربك رب العمريس أقرأ الذي الله سو خلق أبوري خلق الإنسان إنسان كان أبوري من علق إن شرك أبوري اقرأ أقرأ ربك ربك الأكرم كرامة الله الذي الله سو علم برب القلم قلمك علم الإنسان إنسان كان أبوري baray maa lam yaclam wuxuuna aqoonin kallaa ka joog ina alinsaana insaanka layadqawo qooqa usjud usjud uqtarab dhuwo waxgaradka deegaanka bargaan ayaa ku booriyey bulshada in lagu dadaalo waxbarashada cilmiga sharciga ah aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته